عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xalay waxaan ku joogsanay imaamka raximah اllahu tacaalaa rixlaadkiisii iyo wadamadii uu maray iyo meelihii uu maray oo kooban markii uu cilmiga dalabkiisa iyo xadiidka dalabkiisa uu kuba jiray waxaa kaloon xalay sheegnay baqdaad ilaa sideed ma goor inuu soo galay oo uu yidhi sideeddaa goorba imaam axmed waan la fadhiistay dee kollay wada fadhiisigaasna waa cilmi kala faa'iidaysigii iyo wax kala qaadashadeed weeye ugu dambeynna wixii uu ku yidhina waan soo sheegnay laakiin arrin baa jirta isagoo sideeddaa goor ee uu baqdaad yimi intaba imaam axmed la fadhiistay imaam axmedna uu yahay dee imaamkii bal waxa weeyaan ama ahlalxadiid bay imaamkoodii hadal kale iyo wax kala may lahayna waa wax cilmi iyo xadiid kuba tacalluqsan haddana bukhaari raximah llahu tacaala kitaabkiisan saxiixa ah imaam axmed laba meeloodun buu wax kaga wariyey waa laba keliya labada meelood meeli isaga waa xadiid weliba suurtagal ay tahay in laguba tiriyo inuu mucallaq yahay waayo wuxuu ka cabiray waqaala lanaa axmedu waqaala lanaa axmedu buu kaba cabiray waa kitaabu nikaax waa xadiidka shan boqol iyo shan kun iyo boqol iyo shan raqamkiisu yahay taasi waa meel meelna waa meel halkaa waxoogaa kaba horeysa oo afar kun iyo afar boqol iyo saddexiyo toddobaatan oo waa sida weeyo nin kaloo bukhaariba qariinkiisa ahaa oo lagu magacaabo axmed ibnu xasan itirmidi ayuu ka warinayaa ninkaasaa axmed kaba sii warinayo nin baa u dhexeeya wala isagoo intaasoo goor la fadhiisto intaasoo goor ay kulmeen haddana inuu saxiixiisii laba meeloodun ay dhacaan waa arin yar qariib ah laakiin kollay sababta taas uu kitaabkiisan uu wax sidaasa ugaba warin waayey xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala wuxuu yidhaah oo uu sheegaa waxaan ugaba badsan waayey cileeya ama sababeeya mid weeyaana wuxuu yidhaha markii ugu horreeyey ee uu baqdaad yimi ama rixladiisii qadiimka ahayd wuxuu la kulmay bukhaari dad badan oo sheekhyadii axmed ah waa dee sanadkii caaliga ahaa ee culimmadu dalbi jireen axmed iyo bukhaari iyo amhaashood dad badan oo mashaaikhdii axmedba u sheekha ahayd uu axmed kaba warinaye ayuu baqdaad kulaba kulmay rixladiisii hore markaa taasi maxay noqotay inuu iyagii ku kaaftoomuu sanadka naasilka ah oo dee inuu iyagoo joogo waa sida wax kaga wariyo kagaba kaaftoomo taasi markii hore rixladiisii dambena waxaabay ahayd waqtigii mixnadii khalqa lqur'aan intay bad ay bilaabantay imaam axmedna dhibta badani soo gaadhay markii dambena uu duruustiiba joojiyey iyo casharadii lagaba maqlayo xataa markii dee aanu xabsi guri kol ku jirayo kol la garaacayiyo kol dhibadun ay kasoo gaadho intii saddex khaliifa ay marayeen ay isbedelayeen ilaa mutawakil mixnadii kor yeelo waqtigaa dambena waqti uu xadiidkiiba joojiyey oo waxaa laga maqlaa uu naadir yahay bay ahaydba saa daraaddeed buu dad isaga la dabaqaa waa cali bnu madiini iyo uu aada ugaba badsado aada wax ugaba wariyo bal sababta imaam axmed kitaabkiisa ugu yaryahay isagoo intaasoo goor laba kulmay taas buu xaafid ku saleeyey ama sabab ugaba dhiga kale muslim oo kale raximah llahu tacaala bu isba axmed waa ka wariyaaye kitaabkiisa saxiixa inta gooree uu kaba wariyay ama inta xadiidu ka wariyay isaguba ma badno waa sideed iyo toban xadiid waa muslim abu da-uud baa laazimay badsaday ee masaa'il madbacaysan oo fiqhi iyo xadiid balena uu leeyaho imaam axmed weydiiyey oo isaga waxay gaadhay abu daawuud laba boqol iyo sagaal iyo labaatan xadiid inta uu kitaabkiisan sunanta axmed keegaba wariyo isagaa u badane bal bukhaari waa labadaa meelood ee meella ay waasdatay meella cibaarada uu ka cabiray waqaala lana kolley qaala lana iyo waxay keenaysanaa ama markaan manhajiyadiisa ka hadlayno casharada dambaan ku dari doono ama kitaabka dhexdiisa ayaa meelahay kusoo noqoto ma mucalaq baa mise maaha kalaamkeedu insha allahu tacaala inooguba iman doonaan bal taasi waa ka tambiih in arinkaasa bal oo markaa sababtu taas bay ahayd xalay markaa waxaan ku joogsanay oo nidhi bal xifdigiisan aada iyo aada u badan ee khaariqa ah ee dee wax loo dhigay iyo wax la tasawurayaba aan ahayn isagii rag badan oo dee taa laba mid ahaa ayaan inooga bilaabmi doonaa casharka dambe ilaahay subxaana wa tacaala imaamkan wuxuu siiyey xaafido aada u xoog badan naadir ah bal aada iyo aadna dee ahayd wax khawaariq alcaadaad laguma tiriyo dahabi raximah llahu tacaala siyarkiisa dee hortiina mizi taadiibkiisa iyo baqdaadi ama khadiib taariikhdiisa oo kale taariikhu baqdaad iyo xaafid ibnu xajar kitaabkiisan uu fatxulbaari muqadimada ugaba dhigay hadyusaari iyo kitaabka gaarkii uu tarjamadiisa ku khaas yeelay hidaayatu saari iyo kitaabkiisan kale taqliiqu tacliiq intabana waa wuxuu kagaba hadlay tarjamadiisa waxay soo naqliyaan waxyaalo aada iyo aada u layaab badan oo xagga xifdigiisa bal midhan baan kaba soo qaadanayna waxa uu aimadaasi ay soo naqliyaan oo jacfar ibn maxamed alqadaan in la yidhah ay kaba soo naqliyaan inuu yihi waxaan maqlay samictu lbukhaariya yaquulu katabtu can alfi shaykhin aw akara maa cindii xadiiun ilaa adkuru isnaadah anaa waxaan wax ka qoray kun sheekh iyo in ka badan ilaa kun iyo siddeetan bay gaadhay maha macnuu inuu kitaabkan saxiixan doonayna inaan bilowno intaasba ay ku wada sugan yihiin kutub kaloo kala duwan buu leeyahay wuxuu kitaabkan kaga wariyey wuxuu khaarija saxiix kaga wariyey labaduba way jiraane laakiin waa tiro intaa leeg markaasaa muxuu yidhaah maa cindii axaadiida uu ka maqlayna de waa axaadiid duruqda haddii la tiriyo kumayaal noqon ah maa cindii xadiiun ilaa adkuru asnaada ma jiro xadii axaadiiaan dadka intaa lee kaba maqlay meelo kala duwanna uu kaba maqlay waqtiyo kala duwanna uu kaba maqlay xadiid kuma sugna agtayda aan kuwa aan ka maqlay ilaa oo uu kuma sugan waxaan xusuusnahay garanaya xifdisanahay sanadkiisii iska daa matnigiia waxaa kaloo uu yidhaahaa bukhaari dakaltu balkha balkh waa magaalo kolley muduntii waaweyneyd ee bilaadii khuraasaan la odhan jiray kaba mid ah ama afartii magaaloe ugu waaweyneyd dalkii ballaadhnaa ee khuraasaan la odhan jiray kolley magaaladan masaar shariif la ydhaha ee afghanistan kuba taala nawaaxideeda ayay balkhi ahayd meelaha nawaaxideeda ayay balkhi ahayd wuxuu yidhi halkaasaan soo galay balkhi kolley waana faa'iidaysanaya waxna waa u faa'iideynaya dadkii asxaab alxadiid ee magaalada joogay markuu bukhaari yimi ayaa waxay weydiisteen buu yihi an umliya calayhim likulli man laqiitu xadiidan canhu waa dadka tiradaa le uu la kulmay bal nin kastaba xadiid uu ka maqlay inuu u yeedhiyo maaha ninkii un hebel inuu odhanayo hebel isnaadkiisuu dhammaynaya ilaa sanadka dhammaadkiisa bal waxay leeyihin cid alla cidii ula kulmo raxlaadkiisii badnaa uu kulaba kulmay ninba xadiid inuu ugaba yeedhiyo ayay weydiisteen markaasaa muxuu yihi faamlaytu alfa xadiiin lialfi shaykhin minman katabtu canhu markaasaa waxaan yeedhiyey kun xadiid oo kun sheekha macnaa waa xadiidna xadiid la sanad ma noqonayo xadiidna xadiid la sheekh maaha kun xadiid buu yeedhiyey kun sheekhu markaas uu ka kala wariyey waana wuxuu korka ka yeedhinaye korkuu ka sheegaya markaasaa muxuu yihi oo markuu qisadaa sheegayey katabtu can alfi wa amaaniina nafsan laysa fiihim ilaa saaxibu xadiiin kun iyo siddeetan ruux baan wax ka qoray qoritaankoodii weeyaan gacanta ay wax ku qoran jireene khad iyo waraaqa iyo wax kastaaba ay kuba yaraayeene kunkaa iyo siddeetanka nin kastaaba nin saaxiiba xadiid buu ahaa qaribaasaan mar damba soo noqlin doona mar dambe sidaan soo naqlin doona uu leeyahay nin kaste waa uu kaba warramayo wixii ay qabeen iyo waxay ictiqaadsanaayeen bal weli xifsigiisaan kuma jirnaaye nin waraaqiisa ahaa ama dee nimhidada waraaqada maxamed ibn abi xaatim la yidhaaho laakiin raggii ugu horeeye wax kaba qoray isaga ahaa ayaa nin kaloo xashid ibnu ismaaciil la yidhaha isagoo ka soo naqlinayabaa wuxuu yidhi bukhaari raximah llahu tacaala waa ciraaq baa la joogaa basraa la joogaa kaana yakhtalifu macanaa ilaa mashaayikh اlbasrati wa huwa gulaam wuxuu noo raacraaci jiray oo uu dee bimatalan aanu mashaaikhdii basra isagoo inan yar ah waa dhowr iyo toban jir waa yar yahay mashaayikhduna way badnaayeen maha majaalisteedna laga yaabaa habeen iyo maalintii majlis la isugu imanayo waa majaalis subaxii ilaa habeenkii socoto uno kolba fulaan marka laga tago fulaan kalea loo tegaya fulaan marka laga tagana fulaan kalea loo tegaya taas bay arrintoodan markaasaa wuxuu yidhi isagoo intaasoo majlisu raacaya ama mashaayikhdii oo dhan wax muu qorahayn ayaamaa saa ku socotay markaasay ku canaanteen arrinkii oo baan ku canaanay dee ninkaa socdo uune culimadii lala kulmaye intaasoo xadiid la yeedhinaye aan isagu wax qorahayn rixlana kuma jira markaasaa wuxuu nagu yidhi buu ihi lix iyo toban cisho dabadeed qad kasartum calaya hadalkaa igu badiseen iyo canaantee fa acriduu calaya maa katabtum bal wixii ah intaa lix iyo tobankaa cisho qorayseen culimada kala duwana ka qorayseen i bandhiga itusoom way soo saareen iyagii way u qoran tahay wixii waxay ka bateen shan iyo toban kun oo xadiis macnaha waxa weeye xadiidkii haddii dee uu labaatan dariiq yeesho labaatan xadiis baa laga kala tiriyaa waa tirada badani meelahay kaba soo baxdo markaasaa muxuu sameeyey iyagu waa qoraalkaase mabay xafidsadeen faqara'aha kulaha can dahri qalbin intiiba kolku ka wada aqriya waa xaafidada ilaahay siyada oo dadka ilaahay diintooda ku doontiisa uu ku nooleynayay ina anfacay ilaa maanta ilaa qiyaami saacana waxay inooga tegeen dee waxa weeyaan ilaahay waxa weeyaan uu inoogu anfacay waxaanay kaba midta u taasi ilaah baa yidhi ina naxnu nazalna dikra wa ina lahu laxaafiduun xifdigii dikrigan iyo wixii tafsiirka uba ahaaye sunihii rasuulka ilaahay laba xafidayey dadka caynkaas ee afdaada ahaa ee ilaahay soo saaray ee waxa weeyaan taas meel kasta u maray dhib kasta iyagoo bal macaansanaya iyo rafaad kasta u galay si ay u ururiyaan cilmigaas ayay ahayd bo waa xifdigii ilaahay diintiisa uu ilaalinayo kuba xafiday dhammaan baa korku ka wada aqriyey isagu muu qorayn intaa xataa jacalnaa nuxkimu kutubana min xifdi ilaa aan noqonay buu leeyahy kutubtayada inaan ka saxayno xifdigiisa waxay qoreen iyagu ayaaba qaladadeedii ayuu isagu uba saxayey markaasaa wuxuu yidhi atarawna anii akhtalifu hadaran waa udayicayaan ma waxay idinla tahay inaan dee iska socsocdo un oo maalayacni ahaan u socsocdoon maalmahayga san ku dayacayo markaasaanu garanay bu ihi facarafna anahu laa yataqadamuhu aad laa yataqadamuhu axad inaana cidi ka hormar ahayn ciddee la sinaanaysaana aanay jirin waxaana qisadaa la socotay oo ninka ay dee soo naqliyeen ay kutubtaa kala duwanna way kuma sugantahay kollayna qaybtan horeen kuma jirno dee waayo imika hadalku culays baa igama hayso wax horeo isii diyaarsan maayo dee kolma casharka habeenkaa la gelayaan maalintiisiiya sii diyaariyaa wakti dhan ayuu u baahan yaha saacado badan oo kolley waa culays badan ninka waxyaalahan iskuba day unbaa dareemi kara laakiin kutubta kolley masaadirta waa taan nin soo sheegay marka la eego taariikhu baqdad oo kolley asiila halkan marka la eego tahdiib ulkamaal oo kollay tarjamada soo aroortay mucdamkeedu uu taariikhu baqdaad wixii kuba sugnaa yahay waxoogaa yar buu xagga dambe kaba raaciya dahabi kitaabka labadiisa kitaabee siyar aclaam nubala iyo taarikhu lislaam oo midna aan idhi waa mujaladka labiyo tobnaad midna dabcaadkiisa kala duwana taarikhulislaam marka ay noqoto dabcada tadmuri ee labiyo kontonka mujalad gaadho oo laga fiican yahay maya dabcada toddobiyo tobanka mujalad ee bashaar cawaad waa mujaladka lixaad buu noqonaya bal marka la eego dabaqaad buu ku salaysan yahay isagu waa laba boqol iyo koob iyo kontonki ilaa laba boqol iyo lixdankii dadkii dhintay iyo xawaadistii dhacday markaa uu marayo taas oo kale xaf ibnu xajar kutubtiisa aan tilmaamay imaam nawowi kitaabkiisa tahdiib ulasmaa waluqaat ibnu kaiir bidaayihiisa bal intaba way jirtaa waxaana jira kitaab kale oo mufiido kollay mucaasiro nin afghanistani leeyahay oo nuristani la yidhaah oo cunwaankiisuba iyo almadkhali ilaa saxiix imaam اlbukhaariyi laakiin dee kutubtaasun asal ay u tahay wixii kuba sugnaaya laakiin habkiisa iyo uu fiican yahay oo beryo dhexdii maka waan maqlay waxaan maqlay way joogsataye laakiin kuweydoo kale ayaa waqtiyada rabadaanada ayay weliba qaarada shibha alqaar alhindiya dadka muslidiinta ee dee cumri da-dana ah axaadiidana asaaniidkuba lahaabay keenayeenoo markaasaa kutubta nusuusha la maqlaya samaac la arka bishaa lagu dhameeyo waa samaac oo dee taas ah qiraa'o iyo riwaaya looga jeedaayo maha diraayo loogama jeedo waktiyadaas baa dee ijaazahana waa la bixinay imaka lakin sanadaha way joogsataan maqlay markaasaa kolley ninkaas nuuristani oo doctora ayaa kutubtan usuusha badankoodu markaa dee iyaguna taasi socotuu jaanibkan madaakhil ayuu isaguna alifay kolley aimadaasun kutubtooda asal ay u tahay ee laakiin muhimo bal waxaan leeyahay waa meelaha ururintayda siaa dee u laabmi kartaan oo umuurahan dee ninkii doonaya idaafo iyo ziyaada u heli kartaan haddaba qisadaa waxaa kuba sugnaa wa kaana ahlulmacrifati bilbasri yacduuna khalfahu fi dalab اlxadiid isagoo da'daasa dhowr iyo toban jir ayaa dadkii reer basra ee iyagu asxaab alxadiidka ama macrifada lahaa cilmigan xadiidka u lahaa ayaa ay daba yaaci jireen daba ordi jireen isagoo ay dee nin dhalinyaroah iyagoo ka doonayo bal inay wax ka maqlaan isagoo faa'iidaysanayo culimadii la kulmayu isaguna isagoo yaroo dhowr iyo toban jira ayuu ahaa kibaar almuxadisiin ba waktigiisii ahaa si aan hore usoo naqlinay xalayto ilaa ay dhacdo awqaadda qaarkeed intay ka qaalib noqdaan ay fadhiisiyaan wadooyinka baqdaamee basra meelo kaba midoo dad aada iyo aada u fada fara badan oon la tirin karayn inay soo ururaan ay wax kaba qori jireen waanu ha cibaarada kutubtaa dhacday wa kaana idaka shaaban lam yakhruj wejhu kole lam yakhruj wejhuna waxay uga jeedaan waa timihii wejigiisu aanay soo bixin weli aan gan u soo bixin ayaa xaaladiisu ay ahayd bal waxyaalaha la yaab kale ee dee xifdigiisa tilmaamaya kuba soo yar khatimayna jaanibkaas dee kolley waa jaanib isaga badane waa qiso aada u shahiira kutubtaasoo dhammina ay soo naqliyaan ama intooda badan ay soo naqliyaan kutubtan musalaxuna markay maqluubka meeshiisa joogaan waa baxhiga maqluubka iyo axaadiidta la ystaba weydaariyo iyaguna ay soo naqliyaan oo haa baqdaad mar uu yimi oo dee lana og yahay kolkol baa markuu magaalo soo galaa la dhawaaqi jiro o la odhan jiray moxamed ibnu ismaaciil albukhaari baa yimi halaysu yimaadee ayaa waxaa dhacday mashaayikhdii reer baqdaad iyagoo xifdigiisan kuba hubsanaya iyo taas ayay ka dalbeen inuu mejlis u qabto xadiiya mejlis ballantii uu isagiina dee uu u qaaday waxay u tegeen oo boqol xadiis bay soo ururiyeen boqolkii xadiis toban meelood bay u qabiyeen oo toban xadiidba nin bay u dhiibeen dhammaanna asaaniiddii iyo mutuuntii bay isweydaariyeen isagu ma oga asaaniiddii iyo mutuuntii markii majliskii la isugu yimi hadee markaasoo dadkiina ay yimaadeen ama ha noqoto reer baqdaad ama dadkii raxaaniintii iyo qurabadii ahaaye laysu wada yimi fuqaha iyo muxadisiin iyo dee dadkii culumihii kala duwan lahaaba ayaa tobankii mid kamidii kacay xadiid buu aqriyey sanadkiisa iyo matnigiisu isma laha markaas isaguu weydiinayaa bukhaari xadiidkii markuu aqriyey ayuu yihi laa acrifu markaa dadkii iyagu arrimahan la socday ama waxyaalahan fahmo u lahaa intay seegeen bay yidhaaheen fahima rajul ninku wuu fahmay arrintii dadkii ama fuqaha lahaa ama umuurahan aan laba soconna waxay yidhaaheen madee ninku sii la sheegayeyba maaho oo nin isagii bay ku xukmiyeen cajzi iyo garashada ib ninkii baa watay kama ziyaadiyo laa acrifu tobankiisii buu dhamaystay mid labaad baa kaco mid saddexaad baa kaco adigu boqolkii xadiis ayaa dhammaaday markuu arkay inay dhameeyeen ayaa waa arrinta la yaabka lahayde buu kacay markaas baa kii ugu horreeyuu kaba bilaabay xadiidkiisii horena tartiibtiina waa ilaalinaya uu leeyahay xadiidkaasaad i weydiisay sawaabkiisuna waa taas xadiid kasta iyo sanad kasta isku celiyey markaasaa deeta ay noqotay dee in loo hogaansamo xifdigiisan loona khuduuco xaafid ibn xajar baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala markuu qisada soo arooriyey dabadeed hunaa yukhdacu lilbukhaariy faman ajabu min radi lkhada ila sawaab fainahu kana xaafidan waxa la yaab kani ma aha inuu gartay arinkan oo sanadkan iyo matigan aan islahayn uu dib ugu celiyey sanadkii iyo matigii taasi la yaab malaho waayo nin xaafidu ahaaye laakiin waxaa la yaab kari waxa weeye min xifdihi lilkhada'i calaa tartiibi maa alqawhu calayhi min maratin waaxida boqolka nin mid kasta mu odhanaya kani axaadiistii uu sheegay iyo kan kale axaadiistii kagamay qaldamin kan axaadiistiisa tartiibtiibuu xafiday markiiba mid kastaba isagoo axaadiistiisii israacinaya tartiibtii uba sheegaya ayuu dee markaasi sawaabkayd kuba celiyey marka arrinka la yaab kale iyadoo mar keliya waxaanu lagu dee lagu dul aqriyey mar labaad aan loogu celin arrintii inuu bal tartiibtii ilaaliyo iyo axaadiistii ay kala lahaayeen iyo siday u kala horeeyeen taas baa waxaa aad iyo aad u qariibkaa ee la fogaystee lala yaabo ah waayo xagga garashadu ee nin xaafid u ahaayo waxyaalahaasi kama qarsoonayno bal taasi waa xagga xifdigiisa kollay maqul maquulana jirta ee kutubta musalaxa iyo keyrkeedba kuwa soo aroorto inuu yidhi un xifdigiisa tilmaamayso axfadu miata alfi xadiiثin صaxiixi wa miatay alfi gayri صaxiixi waxaan korka ka hayaa boqol kun oo xadiiثoo صaxiixa iyo laba boqoloo kun oo xadiiثoon صaxiixayn oo hadal dee bukhaari hadalkiisii ah haddii kutubta aan haynoo dhan laysku wada daro laysu wada geeyo bal iyadoo makararkii laga saarayo صaxiixii oo dhan iyo wixii waxaa dhici karta intaa cushurkeedna inaanay inoo soo bixinoo toban kuna aanay soo bixin imaamkuna taasuu yihi xadiia intaa laegina ummadii oo dhan may dhaafin wax lumayna maaha marka arinku hadalkiisa waxa weeyaan waa dee si waxay ku xambaarantun baan uga jeedaa inaan sheege xadiidka marka la warinayo haddii uu xadiidku boqol sanad leeya sida xadiidkii man kadaba caleyhi mutacamidan oo dee dhici karta inuu boqol dariiq yeesho marka boqol saxaabiya in ka badan ay gaadhsiiyeen asxaabtii dariiq kastaba marba waa la tirinayaa marka boqolkii dariiq ee xadiid keliya ah boqol xadiid baa laga soo qaadaya waxaa kaloo jirta in haddii bal matalan asxaabta hadalladoodii mawquufka ahayd taabiciinta aqwaashoodii maqduuc ahayd iyadna asaaniidda lagu wariyey kuwaasna waa la tirinaya oo iyadna bal markaa taasoo markaa tirada badani mukararaadkii iyo mawquufaadkii iyo maqduucaadkii iyo waxyaalahaasoo laysu geeyey ayay tirada badani kusoo baxaysaa imaha xadiid aan dee saafiya unoo wada marfuuco wada aan mukarar lahayn oo tiradaasa taas maaha saa daraaddeed baa suyuudi alfiyadiisa markii uu de ay sheegeen oo kasoo hadlay inaan kutubtan lixda ah ama shantaba ah haddii geestaa la idhaaho waxa xadiidiya saxiixee dhaafay uu yariya waa hadalkii imaam nawowi oo waxa weeyaan uu lahaa inta dee dhaaftay ee saxiixa ah ee kutubtaa ka baxsani marka loo eego waxay iyaga kuba sugan way kaba yartahay ayuu wuxuu idhaa waxmil maqaala cushri alfi alfiin maqaala cushri alfi alfiin axwa calaa mukararin waqfi waxaad ku xambaartaa hadalkaa bukhaari ee uu yihi kol haddii la leeyahy usuushanba axaadiida saxiixa ee ka maqani dee inta iyadoo ay sheegeen baa ka badan iyagiina haddii laysu geeyo tiradaa aanay kuba dhoweyn axaadiiii mukararaadka ahayd waa duruqdii mukararka iyo mawquufaadkii kuwaas kuwaasaa deeta tirada badani ay soo baxaysaa marka nin la leeyahay lix boqoloo kun oo xadiid buu korka kaba hayay ama uu maqlay ama bukhaari la yidhaha kitaabkiisa lix boqoloo kun oo xadiid buu kasoo dhex xushay macnuu waa taas weeye waa duruqda iyo asaaniidda aad i aad u badan ayaa deeta keenaysa tirada badan bal markaa haddaan taa kaga gudubno xifdigiisii nuqdadeedii toddobaad oo ah sheekhyadiisa iyo dabaqaadkoodii kollay dee cilmigani iskama samaysmee waa cilmi loogama horeeyo mashaayikhdiisii uu kaba qaatay juhdi aad iyo aad u badanna uu kuba bixiyey ilaahayna uu barakeeyey dee uu siiyeyna waxyaalo dee miisaan kollay cilmiga badan uguma arooreen shuyuukhdiisu imaamka aad iyo aad bay uba badan yihiin suurtagalna maaha kol hadduu kun iyo dheeraadba ay gaadhsiisan yihiin in la xasriyo kumana koobna inta saxiixa uun kuba sugan ama kutubtiisan xataa wax kaba wariyey dee gaarkaa se adabulmufradka iyo ajsaadiisan kale uu leeyahayna soo gaadhiyo taariikhdiisa iyo maaha way fara badan yihiin aimada qaarkoodna sida kalaabaadi iyo qorooyin sheekhadiisay kutub ku khaas yeeleen macnaa maha asaaniidda intii kale waa sheekhadii bukhaari un sidee muslimba ragga qaarkood ay u khaas yeeleen sheekhadoodii oo abu da-uud jayaaniya ay ugu khaas yeeleen sheekyadoodii to dhawaa weeye tooska ay ugama warinayeen aimada qaarkood baa kuba khaas yeelay isagana hadalkiisa hore wata aan soo maray uu lahaa kun iyo ziyaadaan wax kaba qoray walam aktub ilaa canman qaala alimaanu qowla wacamal nin aan dadka wada ahlacadiid bay ahayn buu leeyay nin la iimaanku waa qowl iyo camal oo dee waa ziyaada waada nuqsaamaa mooyaane oo muctaqadkii ahlusunna un mooye cid kalena wax kamaan qorine bal waxa weeyaan horta way fara badan yihiin kale labadii madkhalee hore waxaan soo dooranay muslim oo kalena toban sheekhoo nidhi waa tobanka ugu axaadiis badan marka kitaabkiisa la eego oo ugu horeeya abubakr ibn abi shayba ayaan soo xulanay abu daawuudna in yar baan kaba kordhine waa dad baan iyaguna intaasoo leenay mid kastana sheegaynay inta kitaabkiisa kagaba sugan kolley bal bukhaari taas imika lama yeedhayna laakiin taqsiim kaloo aada u muhiima oo aimadu ay u qeybiyeen sheekhadiisa ayaan iyada taqs uu noqonaya habkan isaga sheekhadiisa u sheegaynaaye bal waxa weeye kolley xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala sheekhadiisa shan dabaqu u qaybiya taqsiimkana uu dabdiyey uu sugay uu fiicneeyee laakiin dahabi kitaabkiisan si yar aclaami nubalana taqsiimku waa ku sugan yahay xaafid taqsiimka ayuu aada u dabdiyu sugayo cilmi dadkii ka horeeyey wixii uu kuba birinaya noqotay imaam nawina sharaxa kooban ee ama inta uu kitaabka kaba sharxay ibnu daahir buu kaba soo naqliya mala ibnu daahir baa u asala ee imaam nawina waa kaa soo naqliyey dahabina kitaabkiise laakiin xaafid ibnu xajar marka la eego muqadimadiisan hadiyusaari laba yidhaaho iyo saddexa kitaabay sheegaya saddexdaba uu kuba sheegaa walow ay yar kale waasacsan yihiin ee kolley tii muqadimada hadiyusaari baan soo naqlinaya habkiisii ayuu bal waxa weeyaan kuba sheega shan dabaqe u qaybiyaan dabaqada koowaad waxay kaba dhigaan aimadaasi man xadaثahu can الtaabiciin waa mashaaikhdiisii waaweyneyd ee taabiciintii soo gaadhay ogow bukhaari boqol iyo afar iyo sagaashankii markuu dhashay de waxa weeyaan haddana dad buu la kulmay waa dadkii mashaaikhdiisa ugu waaweynaa taabiciintii laba kulmayoo waatan barhkood markay taabicigaa isaga sheekiisan iyo taabici iyo saxaabigii isagiyo rasuulka ilaahay saddex ninoo keliya uga dhaxaynayaan sanad marka kuwaasi kolley waxoogaa bay noqon oo taabiciin bay waxaa kaba mida moxamed ibnu cabdillahi alansaari abtirsiinta anas ibnu maalik buu ku galaayo xumayd dawiil buu laba kulmay ama uu woola wariyey wax waxaa ka mida makiy bnu ibraahim waana qolooyinka ulaaiyaadka uu kaba wariyo kuwa uguba badanoo iyo abu caasim awiil ama waxa weeye abu caasim nabiil baan ujeeda oo labadooduba yaziid ibn abi cubayd taabicigii la odhanayay uga wariyeen marka la eego bukhaari dariiqiisa cubaydullahi ibnu muusa oo xalay markii aan soo haynay waktiyadaa dhowr iyo toban jirkiisii uu qada iyo saxaabiye uu dejiyey hadal baan soo naqlinay inuu yihi waktigii cabdlahi cubaydullahi ibnu muuse cahdigiisii baaba idbacnaa waa joogaybe bal isaguna ismaaciil ibn abi khaalid taabicigii la odhanayey ayuu wuxuugaba wariyey waxaa kaba mida abu nucaym imaamkan dee shahiirka ah ee abu nucaymo isaguna acmash ayuu soo gaadhay uu la kulmay oo wuxuugaba wariyey khalaad ibnu yaxya isaguna nin la yidhaaho sheekhada bukhaari kaba mido ciisa ibnu dahma nin taabici oo la yidhaah buu wax kaba wariyey cali ibnu cayayaashi iyo cusaam ibnu khaalidna xariis ibnu cusmaan taabicia ayay wax kaba wariyeen oo bukhaarina kaba wariya bal sheekhyadaasoo dhami waxay ahaayeen oo ama ragga u sheekhyada waa iyagu ma iyagu atbaacu taabiciinta laakiin raggii u sheekhyadaabaa taabicina waa dabaqada koobaad cidna lamay wadaagsan qolooyinkan allahuma dee ibnu maaja iyo oo sanad hulaasiya leh tirmidi oo meel leh bal laakiin horta bal waxaan leenahay mashaayikhda caynkaasa raggan kale umuhaadku lamay wadaagsan dabaqada labaad ee sheekhadiisu waxa weeye waa dadkaa rag ay isku casri ahaayeen laakiin may dhicin inay dadkii taabiciintaa dad lagu kalsooye oo layna soo gaadhsiiyey oo wax ka wariyeen ay jiraan oo bacna hiqaatu taabicin aan wax ka maqlin laakiin raggan bay isku casri ahayn in yara kaba dambeeyeena raggaa waxaa kaba mida aadam ibnu abi iyaas iyo abi musr cabdilacla ibnu musir iyo saciid ibnu abi maryam saciid ibnu alxakami ayub ibnu sulaymaan iyo rag leh bal kuwaasna raggaa horey isku waqti ahaayeene laakiin may ka maqlin min hiqaati taabiciin waana dabaqa taa hore ku xigta dabaqada saddexaad waa mashaayikdiisii dhexe kuwaasi waa kuwii waaweynaa waa mashaayikdiisii dhexe waxaana weeye dabaqadaa saddexaad ee mashaayikdiisa dhexea waa dadkii aan taabiciintii soo gaadhin lamay kulmin ee laakiin iyay ka qaateen wax ay kaba wariyeen kibaaru tabaci alatbaac atbaacu taabiciintii raggoodii waaweynaa ayay wax ka wariyeen waa qolooyinka xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriib alcaashira uu yidhaha dabaqada tobnaad ee ruwaadda iyagu maaha taabiciin atbaacu taabiciintiina maaha ee laakiin dadkii atbaacu taabiciinta raggoodii waaweynaa bay laba kulmeen raggaa waxaa kaba mida sulaymaan ibnu xarbiyo qutaybat ibnu saciid oo dee nin bukhaari iyo muslimba iyo ay waxiyo abu daauud iyo baa-i-aad axaadiidiisa u badsadeen iyo nucaym ibnu xamaad iyo cali ibnu madiini iyo yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahaweyh iyo labadii ilma abi shayba abubakar iyo cusmaan iyo raggaasaa kaba mid ah dabaqadaa markaa imaka aan hayno muslim uu la wadaagsaday kuwa hore lamu wadaagsan muslim laakiin dabaqada aan sheegayno ee iyagu atbaacu taabiciin raggoodii waaweynaa la kulmay laakiin wax taabiciin aan la kulmin muslim xagga inay wax ka wariyey uu la wadaagsaday dabaqada afraad waa dad isaga ay marka la ego dee aan wax sidaasa kaba waaweyneyn oo isaga rafuqadiisii dalabka ahaa cilmigan iyo dalabkiisii baabay dadkii aqraantiisii weeye ama dee waxoogaa yar sanado yar wax aan ka badnayn bay ka hor maqleen wax waxaa ka mida maxamed ibn yaxya duhli oo kolley qiso adagay dhex martay aan arki doonana casharka kan ka dambeeya ama darsiga kan ka dambeeya qisada iyo abu xaatim araazi oo ka geeri dambeeyey waa la daba qown waa daihiisii maxamed ibnu cabdiraxiim xaafidka la ydhaha saaciqa cabdi ibnu xumayd iyo sheekhada muslim ee aada u badan ba ahaa axmed ibnu dadr iyo jamaaco kaloo raggaa lamida haddaba markaa waxay dhahaan ragga caynkaasa wuxuu bukhaari kaba wariyaa muu badsan axaadiisoode wixii sheekhyadiisa dhaafay ujeedadu sheekhyada iyaguba ay kaba warinayeene isaguna uu laba kulmay ama uu soo gaadhay wixii aanu ka maqlin ee dhaafay sheekhyadiisa kaba dhaafay ayuu iyaga kaba wariyaa ama waxaanu dee cid kale agtooda kaba helin cid kale kaba wariyeen sheekhadiisiiba maabay ahayd ee laakiin umuuraha caynkaasu kaba wariyaayo axaadiisooda aada umu badsan dabaqada shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye waa qoom lagu tirinayaba daba in dadka yaryaraa inay ahaayeen dalabadiisii isaga wax ka qaadanaysa xaggii da-da in laguma tirinayo xaggii isnaadka ee muxuu uga maqlayba samican de faa'iide agtooda kuma sugan uu kama faa'iidaysanayo waxaa kaba mida cabdullahi bn xamed alamuri iyo cabdullahi bn abilcaas alkhawarizmi iyo xusein bn moxamed alqabaan iyo rag kaleo adigu waa dabaqo isagaa lagu tirin karaba inuu waxa weeyaan inay ardaydiisii iyo dalabadiisii xagga isnaadka kulaba siman yihiin ragga caynkaasa wax yarunbuu kaba wariya waa waxaan badnaynba arrinkaasna waxay culimadu yidhaahaan waa xaafid ibnu xajar cibaaradii wuxuu ku camal falayeyba xagga riwaayada dadka caynkaasa inuu kaba wariyo hadalkii wakiic lagaba soo naqliyuu wakiic yidhi laa yakunu rajulu caaliman xataa yuxadida can man huwa fawqa wa can man huwa mila wa can man huwa duuna waa dee kollay sii ahayd ruuxa insaaf kale ruuxaan kibir iyo isla weyn iyo cujbiyaani kuma jirin oo ninku caalimo noqonayo ilaa uu wax ka wariyo ciddii ka sarraysay kiwii la sinaayo dee lamidka ahaa kii kaba hooseeyey bukhaari naftiisa lagaba soo naqliyey inuu yihi laa yakunu almuxadiu kaamila xataa yaktuba can man huwa fawqa wa can man huwa mila wa can man huwa downa oo ninka muxadi kaamila ma noqonayo ilaa dee halku faaiide ka helaba uu ka qaadanaya halku faaiide ka helaba uu ka qaadanaya ciddii wuxuu faaiideyn kartaba waa ka faaiidaysanayaayo balkana dee markaa ma noqonayo ruux kaamila ilaa ciddii ka sarraysay iyo ciddii lamidka ahayd iyo ciddii ka hooseysayba wax kaba qorto ba markaa taa camalfalkeed bay ahayd waxyaalo yaryarna weeye wuxuu kaba wariyey taasba wey markaa bal kuwaasi sheekhadiisii barhkood iyo dabaqaadkood weeye magacya waxoogaana waan tilmaanay imaam nawowi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala aadna way ufiicantahay hadalkiisa taadiib alasmaa waluqaate markuu sheekhyadiisii sheegayey baabkan sheekhyadiisu aad buu waasic u yahay suurtagal maaha in aada loogu xeel dheeraado la wada tatabuco la dhameeyo markaasaa wuxuu yidhahaa waxaan sheegayaa jamaaco min kulli qliib oo isagu habba usoo dhigtay dee imaka habkiisii imaka ma dhiganayno waa dabaqaadkii baan horreysiinay si kale loo qaybiyey isaga dee dad aan ahayn ay u qaybiyeen wuxuu markaa tilmaamay ee wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay rixladiisii badnayd riwaayadiisa iyadna badan ihtimaamku jaanibkan uu ihtimaamaye weyno beledadii buu tiriye mako oo kale markuu galay iyo madiine iyo ciraaq qaybaheedii iyo shaam iyo masr iyo bilaadii intuu tiriyey ayuu mid kastaba sheegaya beledka sheekhadii uu halkaa wax kaga maqlay beledka sheekhadii uu wax kaga maqlay beledka sheekhadii wax kaga maqlay waana bilowyada kitaabka taadiib alasma waluqaat oo in arrintiisa hadde waa siday culimo badanna arrintoodu tahay walow kitaabku xuruuf uu ku socdo qeybtan dee marka la eego dee kale luqada iyo dhammaanba way kuba socdaane qeybtan magacyada haddana iyadoo de ay eegayaan xortaas wuxuu bilowga kaba dhigaa inta muqadimaadka dabadeed wixii magacan muxamed lahaa rasuulka ilaahay buu tarjamadiisii horeysiiyaa shaafici iyo bukhaari iyo ciddii muxamed lahayd markuu halkaas waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh magaciisa iyo taqdiimkii iyo takriimkii dabadeed buu kusoo laabmaa hamsadii iyo markaa haddii uu ruuxu taadiib alasmaa waluqaat doonayo yaanu ka eegin halkii miimka iyo meelaha dambe ee dee se caadadu ahayd marka xuruuftu dhammaanayaan waa bilowgaba bilowga ee aimadan kaleba kolaysa kutubta tahdiib ulkamaal iyo taqriib tahdiib iyo magaca axmed bay ku bilaabaan iyadoo ibraahim oo kale uu ka horeynayo xagga marka la eego xuruufta xarafka labaad ee horta magaca sababta waa magacii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam isaguna taasu horeysay markaa bukhaari tarjamadiisu waa xagga hore kitaabka ayay noqonaysaa waana hadalkaas uu yidhaaho bal imaamkaasi sheekadiisii haddaan halkaa ku dhaafno kolley taraamiiddiisu dee sheekhada way ka badnaanayaan suurtagal maaha in la xasriyo sababto waxwerintan wax isaga laga wariyey waxay bilaabatay isagoo dhalinyaro ah bal isagoo dhowr iyo toban jira ayay bilaabatay waa taan kow iyo toban jir isagoo majliskii daakhili saan xalay soo naqlinay uu sheekha naftiisii wuxuu saxayey oo umuuro uu kala joojinaya ama khadaya uu saxayey waxna waa laga warinayay isagoo waktigaasoo beled kastuu galo isagoo culimadoodii kala faa'iideysanaya u rixleeyey isagana intaa in ka badan baa lagaba faa'iideysanaya cilmigii ilaahay siiyey yari ku siiyey daraaddeed marka magaalada uu galo u galoba inuu sheekhyadeedii wax kaba wariyo cidda iyadaa bal maalan ka qaadanaysa isaga ee hareereynaysa ee majliskiisii imanaysa kol kol meelo qaarkood fadhiisinaysa ee qasbaysa dee si uu bal waxay ugaba maqlaan ayaaba kuma yaalgaadaysayba taasi waa markii hore waa intii uu dalabka ku jiray markii dambena ee uu kutubtiisana alifayna dadkii jiho kasta ugaba yimi si ay uga wariyaan kutubtiisan dee meel kastaba gaadhay khaasatan jaamica saxiix oo kale iyada taasna wax la tirin karaya may ahayn oo firabri si uu soo naqliyo bal dee kolkol malaa dadku kumayaal ama casharaat alwuluf bay gaadheen inta jaamica saxiix kaba maqashay inta ka maqashay waa siduu firabri yidhaaho oo dadkii ugu dambeeyey wax ka warintiisa ah insha allahu markaan kitaabka gaadhna ka hadalkiisana ruwaada bukhaari kitaabka ina soo gaadhsay inoo warisay markaasaaba dee isagaa qimada noqonaya aan sheegi doono haddii aan la yidhaaheen bal markaa dadkaasi lama tirin karayo kala duutaatay haddaan imaamiyada un wax ka magacowno barhkood ay aqraantiisii ahaayeen waxaa kaba mida daarimi oo isaguna wax ka wariyey waayo waa nin qari aqraantiisiia isaga in yar ka hor dhintay waa imaamkan sunanta iyo leh bal markaa daarimi kaas baaba kaba midoo isaguna gees sheekhiisii waa laguma tirinaya waxaa ka mida muslim ibn lxajaaj saaxibu saxiix laakiin kitaabka saxiixaha waxba kagama warina waa khaarija saxiix kitaabka iyada waxba kuma sugna uu kaba wariyey bal maalan taas oo kale waxaa ka mid a abu xaatim araazi oo uu bal maalan isaga wax ka wariyey bukhaarina wax uu ka wariyey oo waa dabaqadaa hore dee bal maalan aqraantiisa ayd buu kuma jira waxaa ka mid a abu ciisa tirmidi isagu aad buu u badsaday kitaabkiisana ama ha noqota axaadiiuu ka warinayo ama khaasatan jaanibkan cilasha iyo asaamida cilmigu kaba faa'iidaystay isagaaba yidhaaho dee nin lamida maan arage isagoo aimo waaweyn arkay kitaabkiisa aad buu uguba badan yahay oo waxaa ka mid yahay tirmidi isagu min akhasi talaamiidihi aladiina laazamuuhu wa akhaduu canhu cilma alcilal talaamiidiisa kuwii ugu khaas gaarka ahaa isaga laazimay cilmiga cilasha kaba qaatay taasoo kitaabkiisa aad buu uguba badan yahay waxaa ka mid a raggaas ibn abi dunya xaafidkan laba yidhaha cabdullahi ibn maxamed ee mualafaadka faraha badan ee in badanna lama duceeyey barhkoodna imika laisuma wadageeyey iyagoo ajzaa fara badana ibrahim ibn isxaaq alxarbi oo dadkii laguma sifeeyey sheekh alislaam waa ab markaa markaa abu isxaaq alxarbi kaas baa kaa mida ibn abi caasim ashaybani aabihii sheekh buu u yahay bukhaari abu caasim abu caasim anabil laakiin inankiisa axmed weeye ibn abi caasim bal markaa kaas oo kale saalix ibn moxamed jazara waa xaafid shahiira maxamed ibnu nasr marwazi ninkan tacdiimu qadri salaad yale imaamkan dee faqiiha iyo muxadidkaba ahaa nasaa-i bal meel keliyaoo kitaabka kitaabu siyaama ayuu dhacay moxamed ibnu ismaaciil baa dhacay barhkood baa dee markaa kolley kalan baa iskaba jira ma isagiibaa mise maaha ibnu sunni baa riwaayadiisa ay dhacday uu kitaabka kuba warinayey moxamed ibnu ismaaciil albukhaariye laakiin haddaan sunanta waa inta kagaba sugan ama khaarija sugan kuna oo kale iyo waxbuu kagaba wariyey ama laftigaa moxamed ibnu ismaaciil halkaa yimi bal nin kale uu isagana riwaayadiisa badsadona waa lagu fasiray bukhaarina waa lagu fasiray bal nasaa-ina aan kuba darno kolley waxbaa waqfaa jirta marka la eego sunanta waana meel keliya uun wala xaafid u sugo waxaa ka mid a ibnu khusayma oo dee marka dambean sheegi doono makaanada ahlucilmiga kule hadalkiisana aan soo naqlin doono iyo bal maalan maxamed ibn yuusuf firabri oo iyada inoo dambeeya insha allahu tacaala bal waxaan leenahay waa amhaal aimadii kaba mida ee aad iyo aad bay u badan yahin oo wax la tirin kara maaha majlis keliyaabay kumayaal kuba kulmayeen intaasoo midba mid sii gaadhsiinaya kolkol yeelanaysay ee bal waxa weeyaan talaamidiisna way badan tahay bal haddaan taa talaamidiisii taa ku dhaafno oon shamaaishii iyo fadaaishii uu lahaa waa jaanib aada u weyn midhadhuban kaba soo qaadanaya kolley lama koobi karo taasba haddaad xalay lahaa jaanibkan tarjamadiisa bal waxaan ku dadaalaynaa inaan laba cashar kusoo koobnana dee kolley tiimay dhicin oo waxyaalo dee yar muhiima ayaa inoo yar harsan khaasatan mualafaadkiisii walow marka dambe dee si gaara jaamica saxiixaan u dee yar diraasayn doono qeybta damben doonayna inaan xoogga si manhajyadiisiiyo waxaa saarno iyo qaybal maalan khaasatan mixnooyinkii soo maro taasaan geeridiisa iyo mixnooyinkiisa israacin doono waa intay nagaba hadhaysa makaanadii uu lahaayo bal aan muqadim ahaan iyo taqdiim ahaan mooye kolley kalaamkii ahel cilmigu iyadna aynaan yar gaadhsiin karahayne bal waxaan leeyahay shamaaishiisa iyo fadaaishiisu aad bay u badan tahay imaam nawowi ayaa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala wamanaaqibuhu laa tustatsaa amaanihii uu lahaa iyo fadaaishiisii wax la tatabuci karo ma aha wahiya munqasimaة ilaa xifdi wadiraaya waاجtihaadi fi الtaxsiili wالriwaaya wanusuki waifaada wawaracin wazahaada wataxqiiqi waitqaan watamakuni wacirfaan waaxwaali wakaraamaat wagayriha min anwaac alkaraamaat waa hadalkii imaam nawowi oo wuxuu leeyahay manaaqibtiisana waxay u kala baxaysaa xifdiga aan kasoo waranay iyo aqoonta kale aad iyo aada uba badnayd ee fahamka lahayd iyo diraayo maaha nin raawiye uun waa min kibaari aimati mujtahidiin jaanibkaas waa diraayo ijtihaad aad iyo aada u badan oo xagga taxsiilka iyo riwaayada iyo ifaadada uu kuba dadaalayay arrinta waxaa u dheerayd nusuk waa cibaado oo dadkii cibaadada iyo waraca iyo zahaado kuba shuhuroobay oo xalaal miirad zaahidnimo iyo nusuk waxyaabaan ka yar tilmaami doonaa taxqiiq iyo itqaan macnaa uu yahay dee maaha un nin naaqilo un war ruuxa mutqinka aad iyo aad wuxu sugay fahm iyo diraaye iyo riwaayaba ilaahay isugu daray iyo bal wuxuu leeyahay karaamaadna waaba lahaa oo dee waa maqaam saroo ilaahay siiyeybe haddaba marka la eego manaaqibtiisu jawaanibtaasba way ku baahsan tahay oo waa jawaanib kala duwan bal haddaan mer ka soo qaadno waxyaalihay culimmadu yidhaaheen maxamed ibn abi xaatim ama alwaraqa kaba cabira mararka qaarkood de hadda cibaaro saasa kaba soo cabire waa ninka kitaabka ugu horeeye shamaaishiisa oo kitaab weyna aan idhi waa dejiyey dee kolley dahabi iyo ama ciddii kaba horeysay waa kitaab ay arkeen waxaan filaya waqtigeedna lama hayo laakiin dee raggaa nuquushoodii o iyagu riwaayo ulaa isnaadna kuba warinayay ayaa wixii kuba sugnaa ay jiraan xaafid ibnu xajarna kolley aad buu xugaba soo naqliya sanadkiisa waa sheega in kale dahabi iyo taas iyo de aimadii ka horeysayna waa kitaab ay aada uxoga soo naqliyaan oo jaanibkan weyne bal wuxuu yidhaahaa kana moxamed ibnu ismaaciil maqsuusa bialaai khisaali maca ma kana fiihi min alkhisaali maxmuuda moxamed ibnu ismaaciil wuxuu la gaar ahaa oo ilaahay kuba khaas yeelay saddex khaslo iyadoo khisaal kaloo fiican oo wanaagsanna uu lahaa wuxuu yihi saddexdii khaslo kaba dhigay kaana qaliila alkalaam de waa nin hadaf leh wax kuba shuqloon waktigiisu uu dabdisan yahay ilaashan yahay markaa hadal yar buu ahaayo dee waxa uu ku dhex jiro un mooye wax kale taas waa mid wakana laa yadmacu fima cinda annaas dadka agtooda waxaa ku suganna inama damci jirin jaanibkaas oo kale oo qanaaca ilaahay siiye bal dee kolkol arrimo isaga kaba waaweyno waaweyn oo isaga kuba timiba damac la-aantaasi kolkol waxyaalo badan ay dhaafinaysayoo siaan soo sheegnay aabihii baaba dee xalaal miirad badan lahaa waa ta aan aabihi kasoo naqlinay xaleeto inuu yihi cinda wafaati ma ogiyo xoolahayga kuma ogi dirham xaraama ama dirham shubha ah xoolo badanna waa uga tegey xoolihiina kolley isagu dee duruqdaa khayrkana waa ku bixinayay waayo sadaqadiisa mid siriya mid jaariya imaamkan way badnayd dalabkaa cilmina waa kuba bixinaye waxay soo naqliyaan qiso inuu nin ayuu mudaaraba ahaan xoolihiisii lacag badan ugu dhiibay waa xoolaha dee aabihiina ugaba tegay isaga waa kan cilmiga kuba shuqloon macnaa inuu ku shaqeeyo ribxigii ay wada yeeshaan dee isagaa raasumaalkii leh ninkiiba adigu malaa xoolo badan dhowr iyo labaatan kun oo malaa daraahimtia ay sheegayeen baan keenin oo meeshii adigu meel kale laba maray isagii baa waxaa lagu yidhi dadkan waa ninkii waaliga ahaa bal u tago waraaq ha kuu qoro oo haba taasoo kale jaanibkaa u kaalmaysto waa iska diido wuxuu yihi anugu waxaan ka qoranayaa ma jirto haddii ad taas maanta ii fuliyaan dee waxyaalo kale oo dhici karta aan toosnay may damci oy aniga iga dooni doonaano tii faru kama qaado ugu dambayn inuu wax yar bishiiba siiyo ayuu mala kula heshiiyey una xariistiibaabay kuwa baabeen ebe waxaan leenahay waxaa dadka agtooda kuu sugan ma damcayn wakana laa yashtaqilu biumuuri الnaas kulu shuغulihi kana fi lcilmi waa hadalkii waraaqiisa dadka umuurtooda ina dan kama lahayn kumanaan u shuquloonayn dee waxa uu faa'iideynaya mooyaane khayrkaa mooye shuqulkiisa dhammaantiin muxuu ahaa cilmi sulaym mujaahid nin la yidhaaho ayaa isaguna wuxuu hi ma ra'aytu bicayni mundu sitiina sana afqaa walaa awraca walaa asada fi dunya min maxamed ibn ismaaciil man arag lixdan sanadood ilaa waqti laga joogo imika ruux ka ama fiqi badan ka xalaal miirad badan ka zuhdi badan maxamed ibnu ismaaciil xaakim baa wuxuu soo naqliyaa raximah llahu tacaala xagga cibaadadiisii haddaan eegno inuu bisha ramadaan maalintii mar qur-aanka khatimi jiray kolley dee waa aimo badan ayaa taa yeelay arkaana iyagu maqaamka ay joogeen iyo qalbigooda aada u nadiif ahaa iyo wax kaloo shuqlinaya aanay jirin mala iyadoo dee maalintiiba mar ay dhammaynayeen haddana tadaburkii iyo taa way helayeen iyago de waa waxay macaansanayeen ay kuba raaxaysanayeen walow xadiidkii kuba yimi rasuulka ilaahay axaadiidiisii laa yafqahu qur'aana ma khatamahu fii aqala min halaaث macnaha qur'aankii ma fahmayo saddex cisho wax ka yar ruuxii khatimayo dee ruuxu hadduu doono inuu badsado tana waxaa la odhanaya waxa weeye war saddex cisho wax ka yar ha ku dhamaynin maalintii toban ee intaa in ka yar kolley waxaa la arkaa weliba ruuxii dee aan sidooda ahaynay dee aanu tadaburkii la doonayay iyo bal markaa taanigii iyo umuurahaas aanu dhicinaba lakin waa sii delayna wasmq isagiyo shaaficiy oo aimo kalaba intaa waa laga soo naqliya weliba intaa ku mudaynayna taraawiixda dabadeedna malaa wuxuu aqri jiray ilaa sulus buu qur-aanka aqri jiro saddexdii habeenba mar buu dhamayn jiray waa cibaadadiisusay ahayd isagoo cilmigan kuma jira hadalada kale ee imaamka lagaba soo naqliyo jaanibkan kaba mida shamaaishiisa waa nin bakr ibnu munayr la yidhahdaana saga kaba maqle inuu yihi arju an alqa allaha walaa yuxaasibunii anini iktabtu axada waxaan rajaynayaa inaan ilaahay la kulmo iyadoo aanu igu xisaabin inaan ruux xantay bal waa taaseeg waa ninka wuxuu leeyahayba waa suuf dabcana suu xan iyo waxaa isaga ilaaliyey afkiisa ugama xidhay waxaan khayr ahayn waxaan rajaynayaa ee inaan ilaahay la kulmo iyadoo aan lay weydiinahayn aan laygu xisaabayn ruuxaan xantay dahabba raximah llahu tacala waa kitaabkiisan siyar isagoo hadalkiisa tacliiqinayabaa wuxuu yidhahaa sadaqa raximah llah run buu sheegay allah u naxariistee markaasaa muxuu yidhaha waman nadara fii kalaamihi fi ljarxi watacdiil calima waracahu fi lkalaami fi nnaas ninka eega marka uu ruwaadan ka hadlayo hadday tahay jarxi iyo tacdiilba wuxuu garanayaa xalaal miiradkiisii jaanibkan ahaa xagga dadka marka laga wax laga sheegayo insaafkiisii xataa uu ruuxuu daciifinayo dee ay tahay naseexo iyo diintii oo uuba ku ilaalinayo haddana jaanibkaa insaafkiisiibuu arkaya markaasaa wuxuu leeyahy waxa ugu badane uu yidhah ruux hadduu sifaynayo munkarulxadiid iyo sakatuu canhu iyo fiihi nadar way yartay inuu yidhaaho fulaanun kadaab ama kaana yadacu xadiida oo xataa isagaa lagaba soo naqliyey inuu yihi haddaan idhaaho fulaanun fii xadiidihi nadar waa intaa waa cibaaradiisuu hufay waa nin mutahama macnaha nin in laga wariyo aan mudan weeyaan oo la tuhmayo beenba laguma tuhmayo laakiin maxay cibaaradiisu noqotay sakatuu canhu iyo waa laga aamusay iyo fiihi nadar iyo waa umuurahan iska ilaalinteeda waxaanu leeyahay dahabi hadalka isagaa watee wa hada macnaa qawlihi laa yuxaasibuni llahi ani iqtabtu axada ilaahay iguma xisaabayo inaan ruux xantay dee umuurahana waa naseexo bisa akhulcashiirati waa kii rasuulka ilaahay buu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaana uu dahabi hadalkiisa kusoo dhameeyaa siyarka ku sugan wahada wallahi gaayat lwarac huwa gaayat lwarac arrinkaas waa xalaal mirad heelkii uguma sareeye waxyaalaha laynoo soo naqliye waxaa inoogaba midee shamaaishiisa in maalin maalmaa kamida loogu yeedhay meel bustaana ay ugu yeedheen bacdu asxaabi dadna way la socdeen waa bustaan salaadii duhur baa timi duhurkii buu dadkii tukiyey duhurkii dabadeed ayuu u kacay sunne wuxuu dheereeyey taagnidii buu dheereeyey markuu salaadii ka faaruguu dhameeyey ayuu rafaca dayla qamiisihi qamiiskii uu xidhnaa buu halkaa faraqiisii buu sare u qaaday oo dadkii la socday barhkood buu ku idhi undur hal taraa taxta qamiisii shayan oo bal eeg qamiiskayga hoostiisa wax miyaad ku arkaysaa faidaa zumbuurun qad abarahu fii sittata cashara aw sabcata cashara mawdican waqad tawarara min dalika jasadu waaba xoon amaba halkan zumbuurka la yidhaaho oo shaw intuu maradiisa galay lix iyo toban meelood ama toddobiyo toban meelood buu dee ka qadinay ama irbadiisii kaga mudayba jirkiisii waa bararay way kaba muuqdaan dadkii baa waxay ku yidhahdeen ama barhkood kayfa lam takhruj min asalaati fii awali amrik inta intanoo dhami ku gaadhaysay salaadda maxaad ugala bixi weyday wuxuu yidhi ha imaamku ku jawaabay kuntu fii suuratin faaxbabtu an utimaha kale waa hadal saxaabi maalin isagoo xiraaso ay ku jiraan rasuulkii ilaahiyana ay jihaad kaba soo noqdeen oo meel la dhigay halkii dee laga soo gelayay halkii ay habeenkii degeen oo kale oo de waxaa laba saxaabi oo midkoodna seexdeen midna de way isbedelayeen nin daba socday ayaa dheer kusoo gaday oo saxaabigii waa iska gooyo salaad buu ku jiraayo waa watay haddana mar labaad mar saddexaad markuu ka baqday in meeshan hadduu dee saa kusii wada looga soo galo saqrigan dayacmo ninkii kale waa horde ayuu toosiyey markaasuu yihi obalkacoo marka hore ku yihi maxaad markii ugu horeeyeyba aada ii toosin weydayoo markaasuu yihi haddaanan ka baqanahayn saqri rasuulkii ilaahay dhigay inaan dayaco aan suurad aan jeclahay oo dayahan ku jirayoo de macnaa suuradaan dhamayn lahaayo ama dee naftaaba dee aad naftaydaa ku gu-ilaydba intaanan dhamaynba ama taas waa dhamaysan lahay laakiin wuxuu jaanib kaleu ka baqday in halka looga soo dhaco muslimiintii ayuu kaba dhacday ninkina markuu arkay ninkii labaad oo toosay buu iskaba carabaa tiibay shabahaysaa baan idhe hadalkii wuxuu imaamkii ku yidhi kuntu fii suuratin faaxbabta bal anaa bal khushuucda eg xuduurka qalbi eg adkaysiga intaa leeg isagoo xanuunkaasi hayo ayuu suuradan macaansanayey oo uu markaa jecdoonay inuu dhammeeyo suuradan kala goyn waa cibaadadiisii iyo kollay usuga ay kuma sheegeen hadal aan qayb xalay kaba soo naqliyey ayaa waraaqiisana inoo soo naqlinaya ayaa wuxuu yihi kaana abu cabdillaahi idaa kuntu macahu fii safarin yajmacunaa beytun waaxidu ilaa fi lqayd axyaana bal waa umuurihiis sabirkiisii iyo cibaadadiisii abu cabdillaahi waa bukhaari markaasaa wuxuu yihi marka aan safar ba wada nahay eenu safar wada socono dee waana waraaqiisii waa khaadimkiisii inta badan meel baan wada degi jirnay haddii dee dhulkaa khaanaadkii iyo rubudii meelaha jiri jirtay kollay dhulkoodaasna kuma badnayd ay soo degaan beyd baan wada geli jirnay kolkol markaa xagaagu aada u kulul yahay mooyaane oo laga yaaba inaan laba meelood kala degno markaasaa muxuu yihi fakuntu araahu yaquumu fii leylati waaxida hamsa casharata mara ilaa cishriina mara waxaan arkayay habeen keliya isagoo kacayo shan iyo toban goor ilaa labaatan goor fi kuli dalika yaakudu lqadaaxata fayuri naaran biyadih wayusriju markastoo mararkaa kaba mid ah oo cilmigaa dee isagii uu kuba shuqloonaayo wax kastaba uu kuba iloobay waa cilmiga sida kuba shuqloonaa ayuu de waxyaalihii kale kollay qisasooda halkaasaaba jirta si aanay qisadan iga kalogin baltan cilmigaa qalbigiisii wada qaatay ayaa wuxuu dhacayay inuu qaado qadaaxadu waa dee inay hibrida diyaari ma jiro dan u diyaari ma jirto habeen hadday tahayna dee maalin iftiinkii cadceeda ayaaba jira habeenkii meeshuu waamado haddana in waxa uu xusuustay ama waxaa siuu ka cabiraba ibnu kaiir khaadirkaa kuma soo dhacay inuanu qaydin oonu qorin buu diidayay oo hadhow saa kuba dhaafo wuxuu qaadanaya madagtii baa la wataayo lala safrayay iyadii buu shidayay oo markaasuu intuu siraajkiisi iyo laabadiisii markaa kuba shido markuu dabsaa kuba shido ayuu axaadiis ayuu calaamadinaya ama qorayeyba markaasaa xaadalkiisa laga soco haddana uu ku noqonaya wa kaana yusalii fii waqti saxari alaaata casharata ragca isagoo saa u kackacay haddana hurda lamay tegayna waqtigaa suxuurtii ayuu kici jiray salaadii habeennimo u kacaya saddex iyo toban ragcadood buu tukan jiray mid ay witri tahay koleyna saddex iyo tobanka ragcadood waa intii rasuulka ilaahay uguma badnayd ee laynoo soo naqliyey waayo koob iyo tobanna waa tukaday rasuulka ilaahay saddex iyo tobanna waa tukaday caaisho xadiidkeedu ahayd kamuu badin jira rasuulka ilaahay koob iyo toban ragcadood saddex iyo tobankana way warisay axaadiideeda saxiixay kuba timi ibnu cabaas waa wariyey zayd ibnu khaalid aljuhani waa wariyey saddex iyo toban ragcadood rasuulka ilaahay waa tukaday koob iyo tobanna waa tukaday in ka yarna sagaal iyo toddoba iyo shanna waa tukadaybe bal haddaba saddex iyo toban ragcadood oo mid uu witri kaba dhigayo midigaartay buu tukan jiray markaasa wuxuu yihi wakana laa yuqiduni fi kuli maa yaqub waa si dee u dhowraya isagana marka waxyaalaha uu kacayo iyo waxyaalaha imuu toosin jirin waxaan ku idhi markaa inaka taxmilu calaa nafsika kula hada walaa tuuqiduni naftaadaad culayska badan ku xambaaraysaa iyo hawshan badan anigana ima toosinaysa maxaad ii toosin ladahay wuxuu ihi anta shaabun falaa uxibu an ufsida calayka dawka adigu nin dhalinyaraha tahayo marka inuu hurdadaada kaa fasahaadiyo oo kulmo ku kaciyo ma jecli buu leeyahay oo taa ma jecli bal waa cibaadadiisii xagga waxaan leeyahay aan lahaa tan qisada miyaan iga geynayn walaa aanay u qarnayn laakiin dee waa kutubta inooguma timeen wuxuu sheegaya sida qalbigiisani cilmigu u wada qaatay iyo naftiisii ayaa wuxuu laha isagoo markaa dalabkii kuba maqan ayaa bukhaaro dadkii qaraabadiisaabaa waraaqa kolkol usoo diraya dee dhulkiina waa laysu soconayay dadkii qaraabada ah ama dumar ay qaraabo ahaayeen baaba waraaqa usoo diro dee markuu yihi salaamu jawaab baa wuxuu leeyahay magacyadeedii baan iloobayeyba markaasuna haddana cilmiga maan iloobahayn bal waxa weeye dadkii saas ahaa markaa qaraabadiisii ahaa ayaa inshiqaalkan cilmi oo lahaa weliba hadalkuu raaciyo waxa dee cilmi anigu dee kolley waa basharo kolkol waxbaa la iloobi karaaye haddana waxa iloway xaggaa iguma yimaadaa aad bay uba yarayde ayaa wuxuu leeyahayba magacyadoodii baan iloobaya waa inshiqaalkiisii dee cilmi iyo siduu naftiisa xaggan u wada siiyeyba wey bal umuuraha kale laynoo soo naqliyo waxaa kaba mida maalin isagoo gurigiisa jooga ayay jaariyad ama khaadimo uu lahaa waa addoonna way ahayd ayaa timi gurigii bay ugu soo gashay waxay doontay inay guriga soo gasho arkaa guri weyn ba inaanu ahayno waxay ku turunturootay tawaadiisii uu wax kuma qorayo hortiisa taalay markaas baa wuxuu yihi isagii ku yihi ama iyadii ku yidhi baan ujeedaa kayfa tamshid seed u socotaa waa seesan aada u socotaayo waxay tihi markaa haweeneydii ama jaariyadii idaa lam yakun dariiqun kayfa amshi haddaan wada aanay jirin dee seed u soconaya markii hadalkaa tidhi kamuu cadhoon ee intuu gacantiisii kala bixiyey ayaa wuxuu ihi idhabii faqad actabtuki iska soco waan ku xoreeyey bal waa tan waxaa dhici kar lahayd nin kale inuu xanaaqi lahaa isaga waa kan waa karamkiisi iyo sakhaadiisi iyo dee khayr jacaylkiisi iyo orod iska tag waan ku xoreeye waxaa lagu yihi intaa dabadiye abaa cabdillaahi aqdobadka aljaariya jaariyadii way ka cadhaysay adiguna saaad samaysayo wuxuu yihi in kaanat aqdabatnii faqad ardaytu nafsii bima facaltu hadday iyadu iga cadhaysiisay anigu naftaydan ku raaligeliye waxaan sameeyey xorayntaas aan xoreeyen ilaahay daraadii uga xoreeyey oo kale kolley dadka horeeyey oo noocyo saasa lagaba soo naqliyey oo kutubta inooguma sugan waa zayn alcaabidiin imaamka ahlubeytka cali bn xusein bn cali bn abi aalib taasoo kale oo iyadna arrintan oo kale ama ay qabsatay yaanay dee tawaad ba ahaanidaba way jirtay oo dad adigu dee salafkiia oo iyaguna san oo kale ay kaba dhacdeen bal markaa waxaan leeyahay akhbaartu kolley jaanibkaa aada iyo aad bay u badan tahay kollayna dee barhkoodna mualafaad gaara waabay kaba qoreen shamaaishiisa iyo fadaaishiisa kutubta aan sheegayanana haddaad siyarka u laabantaan oo kale canaaweyn buu dhigtaa dee tarjamadiisu way dheer tahay kolley canaaweyn buu dhigtaa ayay kaba mid tahay inuu shamaaishiisa iyo fadaaishiisiiyo miduu dhigtay xaafidna xajarna waa suhad yusaari iyo kutubtiisaba uu yeelo dee kayrkiina qoloyn kalena waaba yeelaane bal waxaan leenahay kolley jaanibkaas tatabuceed xagga marka la eego deeqniid sakhaawadiisii iyo karamkiisii iyo waricii iyo cibaadadiisii badnayd iyo umuurahaasi waa umuuro kolley akhbaarteedna ay mashhuur tahay aimadaasna ay noo soo wada naqliyeen bal intaasna kolley ay tahay ee markaan eegno majaalisteedna kooban in kifaayo ay noqonayso bal markaa caawa iyadoo inaan aanan gudagelahayn laakiin cunwaan ahaan baanu dhigayaaye kolley waa xagga makaanadiisa waana nuqdadii tobnaadeen imaka kaba hadlo makaanadiisii iyo culimadii ammaantay ammaaneen kolley waa jaanib waasaca aimadii islaamka kuwoodii ugu waaweynaa buu kaba midiye diinta marka la eego cumuum ahaan xadiid iyo fiqi markay noqotona gaar ahaanba culimadii waktigiisi iyo sheekhadiisii iyo aqraabtiisi iyo intii ka dambaysaybana ammaantoodii dee wax lasoo koobi kara maahay kuba ammaaneen imaam nawwi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala walow uu la socday hadal khadiib kaba soo naqlinayay waclam ana waصfa albukhaariyi biirtifaaci اlmaxali wataqadum bal waxaad ogaataa tilmaanta bukhaari lagu sifeeyo in maxalkiis uu aada iyo aada u sareeyo inuu cilmigan marka la eego aqraantii iyo amaatiishiiyo dadkii uu kagaba wada horeeya mutafaqu calayhi fima taahara wataqadama min alazmaan waa wax la isku waafaqsan yahay ama ha noqoto wixii horeeyey iyo waqtiyadii horeeyey ama waqtiyadii dambabe markaasaa waxaa hadalkiisaa kuba yimi tahbiidulsaba kuba sugan wayakfii fii fadlihi ana mucdama man asnaa calayhi wanashara manaaqibahu shuyuukhu laclaamu lmubarazuun walxudaaqu lmuutiqinuun waxaana kuba filan fadligiisa in la ogaado ama fadligiisa sheegitaankeed dadkan ammaanay ee manaaqibtiisa faafiyey intooda badani waaba sheekhiyadiisii waaweynaa ee aclaabta ahaa ee aada iyo aadba u muuqda cilmigana baariska kuma ahaa iyo dadkii xuqdaaqda waa sheekhadiisii iyo aqraabtiisii ayaaba ah kuwa ugu badanee fadligiisana iyo umuuraha muujiyey bal haddaba aimada xufaadda ah ammaantay imaamka bukhaari ay ammaaneen kolley iyo wixii ay kuba yidhaaheen ku sifeeyeen haddii laisdhaahaa la dabagalo kolley way badan tahay aimada qaarkoodna kutubbaabay ku khaas yeeleen siiradiisa iyo manaaqibtiisa bal markaa waxaan ku kaaftoomi doonaa inaan muqtadafaat ama waxyaalo mashaayikhdiisii inagoo kasoo qaadayna midhadhna ka dambaysiinayna khaasatan bal dadkaa hore la mucaasarooday inaan sooba naqlino markan intaa dhammayna haddii a la idhaaho ayaan bal uga geli doonaa qaybihii tarjamadiisa aan kuma soo xidhaynay ahayd mixnadiisii iyo geeridiisii iyo mualafaadkiisii bal markaa waxaa inooga bilaabi doonaa darsiga dambe insha allahu tacaala aqwaasha culimada qaybo kaba mida ee manaaqibtiisii iyo ammaantoodii ah wallahu subxaana watacaala acla waclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqu